asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii murtida maanta xubinteenan murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenii murtida maanta ee haddii rabbi idma hayo aynu ku qaybsan jirnay waxyaalaha farada badan ee tusaalayaasha iyo dhaqanka xidhiidhka la lahaa teenan maantana waagii hore soomaalidu dee qabiilo iyo qoysas ayay ahayd qabiilo ama beelo iyo reero iyo jifooyin ayay u qaybsanayd walow waayahan dambe aad moodid wixii in maaragtay xagga cad loo rogayo oo dhanka caloosha laga raray oo wixiiba qabyaalad iyo hoog iyo ba iyo sidbursi iyo isboob iyo wax kala dhicis iyo faan iyo dharraq loo bedelay haddana soomaalidu waxaasu ceeb ayay ka ahaayeen oo waxyaalaha ceebta ka ah ayay ahaayeen oo waxaan xasuusanaa markii raago ugaas ubtirinayay gabaygii balaayada ahaa siin waa dhareer waa candhuuf waana shay si eh sitataana waa lacag hadday saaran tahay miise subxaanyaduba waa halaq kolkay surun maraysa markuu tirinayay gabaygii noocaa ahaa ee ninkii raago ugaas la dhihi jiray dee ujeedooyin keenay ayaa jiray marka eh, qabiiladii hore ee Soomaaliyeed hadda qabiiladee dadkanu ma aha jin iyo jaan baa soo dhex galay haddii la doono sirdoonno shisheeyaa lagu soo dhex daray oo hadda beelaha ka mid aho ma dhihi karno waxaan waa beela ma dhihi karno Ee, waxaan dhihi karnaa dad sirdoonno shisheeye u shaqeeya ayaa hadda yaa beelaha ama madax u ah ama beelaha odayaalo ah, ama beelaha xildhibaano iyo mas-uuliyiin u ahaan dhihi karnaa waa beelaha soomaalidan ka hadlaya kama hadlaya koox hebel iyo koox hebel iyo urur hebel iyo waxa macnaha sida ay u halowday beelnimadii ayaa tilmaan yaan saa uga bixinaya marka soomaalidii hore maxay dhaheen soomaalidii hore waxay dhihi jireen si heerka magaciisa loo ilaaliyo iyo milgadiisa iyo sharaftiisa ayaa waxay ahaan jirtay ree hebel meelheblayaa ka jooga hebel baa ka jooga ama ree hebel waxay qaraabo leeyihiin meelheblayaa ka jooga markaas waxaa la dhihi jiray wiil gabadh u dhashay ama gabadh aan ayay u nahay gabadh awow loo yahay wiil ay dhashay yaa meelhebla degan saasaa la isku sharfi jiray oo dadku kalaamo iyo maaragtay ay ku hirasho ulahaayeen meesha maanta aad aragtay ee layska caayahayo baraha bulshada ee hoogiya ba aad aragtay uu ka socdo karaamada iyo sharafta heeruhu sidaasay ahaan jirtay sheekadan marka maxaa lagu soo qaaday meel baa waxaa lagu soo qaaday in heer lagu caayahayey heerkaa la caayahayey meesha yaa ka joogay baa layidhi markaasaa waxaa layidhi nin baa joogay haye ninkii muxuu sameeyey iyadoo lafteeda isweydiin u baahan moogtahay ninkii muxuu sameeyey dee ninkii wuxuu sameeyey haddii ilaahay idmahayo doodiisuu dhiibtay waa isdifaacay heerkoodana waa difaacay isaguna waa isdifaacay wixii gardarraaha ee la saarhayana bannaankuu iska dhigay wixii uu gar u lahaana bannaanka ayuu soo dhigtayoo wiil hoog ayuu noqday baa layidhi markaasaa nin yidhi "Ee, qabiil meel ninka joogo kama maqna meel laba ka joogtana waaba ku dhan yahay maxaa la yidhi qabiil ama reer ama beel meeshii ninka joogo kama maqno meeshii laba ka joogtana waa ayba ku dhan tahay sababtoo ah dee haddii uu halkii ninka ahaa uu aayaddiisii qaatay macnaha aayaddiisii markaan ku leeyahay waxa weeye uu uu isdifaacay oo wixii xumaanaha ee la saarayna uu bannaanka iska dhigay wixii garaha ee laga sheegtayna uu aayar bannaanka iska dhigay dee nin raga ka soo qaad hadday laba yihiinna dee kaba sii daranba oo rag waxtar ah oo bini'aadan la xajiysan kara oo gartooda iyo gardarradoodaba yaqaana oo xumaanta iska reeba oo wanaagga ka hadla oo doodooda gar ahaan ku dhiibta iyo wanaag ahaan ayay noqonhayaan baa lagu yidhi saasaa laga wadaa marka waxaa la yidhi beel meel ninka joogo kama maqno meelay laba ka joogtana waa ay ku dhanta waa ay ku dhan tahay ayaa la yidhi mahmaada maanta aan kusoo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxaa la yidhi waa dhuxul dambas huwan hebel waa dhuxul dambas huwan